doorashada saddex kursi oo ah aqalka sare ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh saddex ka mid a kuraasta xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maamulka koonfur galbeed ayaa dhammaystiray siddeedda xildhibaan ee uga mid noqonaya aqalka sare kursiga koowaad maanta waxaa ku tartamay xasan xuseen xaaji iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxaana ku guulaystay toddobaatan iyo afar cod xasan xuseen xaaji halka cabdiraxmaan maxamedna uu helay afar iyo toban cod waxaana hallaabay saddex cod sidoo kale kursiga labaad maanta waxaa ku tartamay cali sheekh maxamuud gacal iyo cabduqaadir cabdi axmed waxaana ku guulaystay cali sheekh maxamuud gacal oo helay lixdan iyo siddeed cod halka cabduqaadir cabdina uu helay labaatan iyo laba cod waxaana hallaabay hal cod ugu dambayntii waxaa tartamay cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade iyo cabdulaahi roobow maxamed waxaana guulaystay cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade oo helay lixdan iyo siddeed cod halka cabdulaahi roobowna uu helay toban iyo siddeed cod laba codna waa ay hallaabday senatar cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade ayaa doorashadiisa kadib dareenkiisa ka hadlay taalaa mahaddan sugunta mulkiga isu biye alxamdulilaah alxamdulilaah alxamdulilaah bacdama haddii ilaahay kubaadda walayn maha nagay maylaraaye xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo codso isii inayna ka matel afartasana dareerta isteedka aqalka sare koonfur galbeed maannagaas isku dib walimaad kala leh madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo ingordi inay nagada musharax an tartamo aqalka sare taasoo fursaddaasoo isiidii in xildhibaanada in odayan geegka maaddiina ilaahay le dareenkii iyadan faraxsana insha allah waliba raje in sifnaan leh karti leh daacad leh la shaqeeya maamulka isteedka danojiga ku shaqeeya gudoomiyaha guddiga doorashada heel maamul goboleed yuusuf cabduqaadir maxamed baafo ayaa sheegay inay si nabada ku soo gebagabowday doorashada aqalka sare maamulka koonfur galbeed waxaa ilaahay mahaddiisa si nabaday noogu soo dhammaatay matalaadeenii ee koonfur galbeed waa inoo dhan tahay siddeedii xubnood nabaday noogu soo dhammaatay marka waxaan rabaa inaan halkan mahadda uga celiyo dhammaan wakiilada xildhibaanada koonfur galbeed oo maaragtay suurogeliyey hawshaan adag ee aan soo marnay gaar ahaan guddoomiyaha cali fiqi iyo ku-xigeenadiisa waxaan kaloo halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa guddigii koo iyo tobanka xubnood ahaa ee maaragtay shan iyo tobankan maalmood aan shaqada ku jirnay loo xilsaartay inay maaragtay shaqada ugu badnayd qabanayay annagu waxaan ahayn facilitator aan ahayn waa howlahaan sahlaynay laakiinse waxaa hawshaan quruxda badan leh oo sida nabadda ah ku dhacday suurto geliyey koow iyo tobankii xubnood oo hogaamiyaha u ahaa cusmaan goole mahad ballaaran ayaan usoo jeedinayaa sida ay ugu dhaban adeegeen hawshaan ay qabteen
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo